magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga hirgeliyey xarun waxbarasho oo loogu talagalay in lagu dhigto maadooyinka luqadda ingiliishka iyo sidoo kale kombyuutarka goobtan waxbarasho ayaa waxaa hirgeliyey dhalinyaro wax ka bartay magaalada beledweyne kuwaas oo go-aansaday in ay kor u qaadaan aqoonta iyo waxbarashada jiilka soo koraya ugu horreyn qaar ka mid ah bulshada ku nool xaafadda buundaweyne laga hirgeliyey xarunta waxbarasho ee profecta academy lagu magacaabo ayaa soo dhaweeyey waxaan aada u soo dhaweynayaa iskuulka nalooga hirgeliyey mataqaanaa xaafadda bundaweyn waxaana leeyahay waa iskuul loo baahnaa baahi loo qabay faa'iido weynu soo kordhi doono laguna baro doono cilmiga combyuutarka iyo ingiriis waana laba xirfad oo aada muhiim u ah ama luuqad iyo xirfad oo aada muhiim inoogu haddaan nahay bulshada reer bundaweyn marka waxaan leeyahay bulshada inay ka faa'iidaystaan waan soo dhaweynaa dadka inoo furayna waan uga mahad celinaynaa waxaan soo dhaweynaynaa iskuulkanna looga furay xaafadda oo ay bulshada ku nool xaafadda baahi weyn ay u qabeen waxaan isdhihi karnaa waa guulna soo hoyatay waa loo baahnaa iskuul noocan oo kale ah dhallinyarta xaafadda ee iskuullada noocan oo kale u baahnaa waxay u aadi jireen meelo fogfog ama magaalada gudaheeda oo waqti dheer ku qaadanaysa inay tagaan ugu dambeyn maamulaha xarunta maxamed cumar ayaa ka warbixiyey xarunta ay waxbarasho ay hirgeliyeen iyo sidoo kale waxaa ku dhaliyey waxaan ahay maamulaha perfect academy of i t skills and technology waxaan magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda buundaweyn ka hirgelinay xarun waxbarasho xaruntan waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku dhaqan xaafadda buundaweyn waxaana lagu baran doonaa xirfadaha sida computer basics graphic design web developing iyo luuqada ingiliishka bareefadyada inta badan waxa ay ku yaalaan dhinaca kale ee buundada xaruntan waxaan ugu soo dhoweynay xaafadda hirgelinay baahi ay bulshada u qabaan barashada cilmiga kombyuutarka iyo teknolojiyadda taasna ayaa markaasi xaafadan nagu qasabtay inaan markaasi ka furno xaruntan halkaani waxaana rajeyneynaa inaan bulshada ugu shaqeyn doono sida markaasi ugu wanaagsan uguna haboona markaas bulshada loogu shaqeeyo